bismillaahi raxmaan raxiim anigoo ah daahir aadan dhenged odayaasha beesha mudug ka mida waxaan la hadlahayaa nin kaleeto anoo aan la hadlin yaan waxaan la hadlahayaa ninka la yidhaahdo caalin caalinow waxaa jira nin la yidhaahdo maaragtayy caasi waalidiin caasi waalidiinka ninka la dhala keliya ma aha ninkii wax la taro oo la qaymeeyo oo maaragtay wax la taro yaa la yidhaahdaa maaragtay caasi caalin ayribor aadan cadde cabdulaahi yuusuf ninkii ugu magac daray weeye ayribor aadan cadde lagama hadlin nin walbana maaragtay raallibu ka ahaa oo u ka ahaa ayriboorka kan cabdulaahi yuusuf axmed markii uu dhintay haddii loogu magac daray wixii aad kaga doodaa waa qalad waayo aadan cadde kuma aadan doodini cabdulaahi yuusuf maxaad ugu dooday cabdulaahi yuusuf ayriboorkan asagaa samaystay asagaa maaragta hagaagsaday asagaa haystay asagaa dhisay soo waxaad garatay maaha ninna looga hibaysan mahayo magaciisa adaan lagaaga hibaysanayn maaragta dad kaleaan looga hibaysanayn dowladda soomaaliya oo dhan iyo muslin ilaahay oo dhan raalli bay ka noqdeen idinka galmuduga iyo adiga caalina ayaa maaragtay mucaarad ku noqday ninkaa la hadla hayaan jirin ninkaa hibaysan hayaan jirin cabdulaahi yuusuf ayriboorka asagaa iska leh kana dhimay allah u naxariisto wixii maaragtayy hadalla kaa qabanahaya iyo waxaad la aadaysid la aad haddaad waxtar tahay oo aad nin waxtar hayaa tahay galmudug maalinka maanta ah siday tahay waad aragtay madaxweynaan ahay baad leedahay caalin baa la yidhaahdaa baad leedahay war maxaad u tartay ciidamo umaadan dhisin umaad hagaajin wax dalkii waxaad uga qabatay lama arko hadba diyaarad baad meel u raacaysaa maxaad cabdulaahi yuusuf kaga doodi kadhaa adigaba maalinka maanta dalkaagii wax aad ka qabanaysaaba ayay u jirinin waxaa weeye cabdulaahi yuusuf allah u naxariisto wixii uu la dhashay iyo wixii uu dhalay iyo wixii soomaali ilaahay oo dhanna waa mahadsan yihiin allah u naxariisto waana maaragtayy kulli wax aan dibad iyo daakhil aan maaragtayy u hiloobahayn oo aan ka xumaanin geeridiisa ma ay jiraan adiga caalina waxaad yeelaysaa hadda aad wax taraysid galmudug wax ku tar haddaad wax la doodaysid maaragtay dhallinyaradaada iyo ciidamadaada iyo maaragta doqowdaada iyo inta la doodid waxaad tidhaahdaa war maxaa war maxaa maaragtay aynu wax qabsano waxba ma qaban kadhid waxbana maaragtay ma samayn kadhid cabdulaahi yuusuf axmed baana ay riboorka loogu magac dar adigana kama qaadi kadhid nin kalena kagala hibaysan mayno waana ugu magac dar geedkaad doonto miro ka soo guro wax u tar galmudug wax u tar galmudug waxaan leeyahay galmudugey walaalaha yaa tihi wax xumaanahoo inaga dhexayaana ma jiraan waabaa xumaanta ina dhex mar xumaatadiina haddayna dhex madhay nabaddeenna iyo wanaaggeenna iyo sharafteenna iyo soo dejinteenna cabdulaahi yuusuf buu ahaa ninkii soo dejiyey baraxley soo dejiyey hilmo baabuurta kaga soo guray oo keenay maatadii halkaas walaalnimo iyo soomaalinimo ayuu u keenay caalin oo aan waxba idiin qabanahayn hadalkiisa inaad raacdaan waa ka xuma waa maaragtay waana nabadgelyo allaha idin caafiyo kulligiin soomaali oo dhan caalinow waxaad qaban kadhidna lama arko tolkaana waxuma qaban kadhid dowladna waxuma qaban kadhid cabdulaahi yuusufna wax kama qaban kadhid ayriboorkana wax kama qaban kadhid cabdulaahi yuusuf axmed baana loogu magac daray